بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركي لبي تبناد كتابك سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق fasalkaani wuxuu ka hadlayaa soomkii maadaama salaadii laga soo hadlay sakadiina laga soo hadlay yajibu waxaa waajiba sowmu ramadaana ramadaan soomkiisaa waajiba soomku xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa in laga afhaysto laga istaago can jamiici اlmufdiraat waxyaalaha waxaa furiya dhammaantood min duluuci اlfajri waagu haddou berya laga bilaabo ilaa quruubi shams ilaa qoraxdu ka dhacayso biniyatin maqsuusa soomka waxaa la faral yeelay sanadkii labaad bisha shacbaan oo ramadaan ka horeysa bisha shacbaan oo ramadaan ka horeysa bishadan ina kusoo dhow oo kale bay ku aadanayd baa lagu leeyahay nebigu wuxuu soomay calayhi salaatu wasalaam tisca ramadaanaatin buu yihi sagaal ramadaan baa nebigu soomay taariikhda fahan sanadkii labaad baa la faral yeelaa lagu yihi dee sanadkii labaad markii laga bilaabo sanadkii tobnaadna nebigu waa isagii dhintay calayhi salaatu wasalaam bes sagaalkan sanoo saa u xiriirka ah ayay ahayd ramadaanadaas kulluhaa nawaaqis dhammaan ay tiscun wa cishruuna yooman mid buuxsamay ma jirin sagaal iyo labaatan bay ku dhammaanayeen ramadaanku sagaal iyo labaatan buu ku dhammaanayay sagaal ramadaan nebigu soomay oo isku xiga ilaa waaxidan hal ramadaan oo kaamilan soddon buuxsamay mooyaane hal ramadaan baa soddon buuxsamay waay yajibu waxaa waajiba sowmu ramadaana ramadaan soonkiisaa waajiba ramadaan maxaa loogu bixiyey carabtu markay sameynayeen bilaha magacyada bilaha bishaani waxay ku aaday xilli kulayl badan ramadaanku buu ku aaday markaasay ramadaan min aramdaai baa laga keenaya waa shiddat lxari waa kulaylka darnaantiis kulayl iyo hogaa jidha marka isagana ramadaanku waxaa loogu baxshaya dhahan mar labaad dembiyaasha ayuu gubayaa dembiguu gubayaa dembigoo baabi'inaya dembigoo meesha ka dhaqaal ka dhalaalinaya gubaya ilaa markuu qofku sooma loo dambi dhaafaya yajibu waxaa waajiba soomu ramadaan calaa kulli muslimiin qof kastoo muslima mukallafin qaangaar ah baaliq caaqila wey lama shaqeeyey waay walaa yasixu kaa sixi mayo ramadaanku min xaa'idin wa nufasaa gabar xaa'ida iyo mid nufasa ah oo dhiigagaasi ay ku jiraan ayib ilbiriqsi maalintii ka mid a haddii dhiiggaasi yimaado soonkaas ma jiro maalintoo dhan inay daahir ahaataan rab inay af haysaanoo soon darti u af haystaanna niyadeed lama ogola wayajibu waxaa ku waajiba calayhimaa labadaa gabdhood dushooda alqadaau qadaa ku waajiba markii cududaarkan dhiiggaani dhammaado waa inay qalleeyaan qalaa ku waajiba wayajuusu waxaa bannaan alfidiru afurid baa bannaan in la afuro ayaa iska bannaan soon sunna iyo soon waajiba labadaba limusaafirin bayna u bannaan tahay qof musaafirah qof musaafira ayay u bannaantahay qof musaafirah mid safray weeye safara qasrin gaabin safarkeed safray safar salaada la qasriyo qofkii safray wain lam yashuqa walow lam yashuqa yousanba dhibin yuusanba dhimayn caleyhi dushiisa asoom soonku hadduu doon yuusan dhibaato ku hayn mar hadduu safray afur waa u bannaanye hadduu doono safar raaxa loo safray diyaaradaasaa nula duushay xaggay kala degaysaa hal saac ka bacdi mar haddii safarkiisu dhan yahay masaafadii buu ka tegay gobolkaanu kasoo duulay gobolkan dhow uu ku degaya hal saac bay soconas khalaas marka soomaaliya oo kale hal saac hal saac iyo bar diyaarad intay u kala socdaan oo kale qadar yar buu sii soconaya mar haddii safarkii uu dhan yahay intii waa afuri karaa xataa isoo andhibi soo gaaray furku waa u bannaayay haddii marka safarku dheer yahay waxyaalaha ruqsooyinkaay oo qofka u bannaan waxaa ka mid a salaadda waa gaabin karaa kow salaadda waa jamcin karaa labadii salaadood jamc ka dhexeeyay labo ramadaanka waa afuri karaa saddex waa laakiin waa inuu markuu afurayo magaaladiisa ka tegay intaan waagu ku baryin qabla duluuci ilfajr waa inuu tagay intuu halkan iskaga barqado magaaladiisa inuu hadhow inta halka gaari ka raacdho waa iska afuraya haddaan dhib kale imaan maya ruqsooyinka waxaa ka mid a masxu lkhufeyn labadii khuf wuu masixi karaa saddex maalmood iyo saddex habeen afar afartaas safarka dheer baa iska leh ruqsooyinna safar dheer iyo safar gaabanba waa loo ogoliyey waa toddoba maxaa ka mid ah safarka gaaban xataa tan waa la ogoliyey hadduu gaajo naftu inuga dhacdo ka boqo meytadii iyo baktiga waa cuni karaa naftu ku ceshanaya atanafulu cala raaxila lamar laba fiiri daabad inuu ku dul sunnaysto safar dheer iyo safar gaabanba waa laguu ogoliyey meeshaan dhow waa u socotaa daabadaadii baa wadataa iska sunnaysan ka dhah adoo daabadiisaa u cayrinaya labo saddex salaadii tayamumka waa ku dhacaysa afar safar haddou mar galay jumcadii waa ka tegi karaa shan xaasas badan haddou lahaa safar haddou mar galay ama ha dheeraado ama ha gaabnaadee maalmaha uu maqan yahay gabdhihii kale loo qallayn mayo deyn kuma aha haddou markii hore gabadha raacday quraca ay isku raaceen quracay kusoo baxda saasoo iskula safreen kuwa kale waxba kuma laha lix wadeecadii wuu la safri karaa ammaanaa loo dhiibtay safarna wuu gelayaa safar dheer ama ha noqdo ama mid gaaban ammaanadii wuu la safri karaa toddoba caariyadiina waa la safri karaa kitaab caariya ama wax caariyaba hays waa la safri karaa waaye safaradu axkaamta safaradu safar waa waajib wuxuu u socdaa xaj inuu soo guto iyo cumro faral baa lagu leeyahay ama walidalabalcilmi lwaajibi cilmi waajiba raadintiis cilmibu hadda soo doonto waana cilmi ku waajiba inuu barto waa inuu safar u galo haddaa magaaladaada ka weydo ama gurigaada ka weydo ama deegaankaada ka weydo safar dheer buu u gelayaa waana waajib ilaa cilmi waajiba buu ku waa lagu leeyahay waay safarna waa sunni hadda cilmigu isagoo dhowaa maaragtay dadku ka daaleen laakiin waxaaba khasab ku ah inay safar dheer u galaan iyo mid gaabanba mar haddii cilmi laga maarmaan uu yahay safar sunnaa baa jira nebiguu rabaa inuu soo salaamo soo ziyaarto calayhi salatu slam ama qaraabuu rabaa inuu soo xiriiriyo safar waxaa jira mubaaxa ganacsi iyo waxrogrogasho iyo arrimahaasu u safrayaa safar waxaa jira karaahiyaa ka safari litijaarati fii akfaani lmowta dadka dhintay kafantooda keliya inuu ka ganacsado buu la safraa kafan keliya doonaa oo keenaa waaye ama lilahwi wallacib safar buu galayaa meel hebla cayaara ka socdaan buu leeyahy cayaar buu safar u gala waa cayaar iyo lahwi oo hayr lmuxaram ah midaan xaaraan ahayn mid xaaraana iyada iska baddaa lama aadi kare safarna waa xaaraam xaaskii oo iska safadha idankii zawjkeeda la-aanti iyo wixii la mid ah marka qofkii safray safara qasrin safarkaas safaru qasriga ah qofkaa isaga ah weeyaan qofka ay u bannaan tahay ayib marka safarkaas de waa safar dheer magaalada inta camiran waa inuu dhaafo halkaasaa safarku ka bilaabanaya waagu waa inuusan ugu baryin wuu waaye soonaya wixii la mid ah buu rabaa inuu afuro moogta waa inaan waagu meesha ugu baryin uu deganaa magaalada inta camiran buu sa- dhaafayaa ama hadday suur ama sili ku wareegsan yahay waa inuu dhaafo markaas afurina karaa salaadiina qasrin karaa wuu waaye wain lam yashuqa calayhi sooma soomba yousan dhibayn haddaan xataa soonku dhibayn waa innagaa sheegnadoo qofkaa waa loo ogolyi soonkii aan dhibayn buu iska afuri karaa ee safarkiisa isaga ah waaye waa soonku hadduu doono yousan dhibayn buu yidhi ayib laakiin haddii safarku safar raaxala yahay waxaa u fiican inuu iska soomo waa u fiican haddii soonku dhibayana waxaa u fiican inuu afuraa u fiican walimariidin waxaa u bannaan buu yidhi kii xanuunsanaa iyo waxaamilin ti- gabadhii uurka lahayd wa murdicin iyo midii nuujinaysay kuwaasoo shaqa calayhim uu dhibay dushooda mashaqatan dhibitaan uu dhibay soonkii baa dhibay mashaqadaasoo laa tuxtamalu aan la xambaari karin waxaa u bannaan alfidru afurid baa u bannaan inay afuraan baa u bannaan markay afuraan iyadoo gabadha xaamilada ah qofkii xanuunsanaa tii nuujinaysay ee soonku dhibayey wayajibu calayhim waxaana ku waajiba alqadaau inay qalleeyaan baa ku waajiba inay qalleeyaan baa waajib ku noqonaysa waay waa dadkan waa garanaysaa qof mid waa xanuunsan yahay xanuunkaas ma soomi karo ama caafimaadkaa daahaya ama xanuunkaa ku badanaya hadduu soomo ama uur bay leedahay hadday doonto ilmahay uurkiisa leedahay ilmo xalaalaba ma aha afurku waa u bannaayay ama ilmay nuujinaysaa hadday doonto kay nuujinaysa iyadu maba dhaline waa kira kiraa lagu siiyaa ama iyadaa ku tabarucaysa soonkiina waa dhibayaa dhibaato aan la xambaari karin alfidru baa u bannaan inay iska afuraan wayajibu calayhim alqadaau dadka iyagana qallaa ku waajiba waa qallaynayaan soonkii waa soo qallaynaya haddii gabadha uur kale iyo midda wax nuujinaysa u afuraan naftooda baqiday u baqeen ama naftooda iyo ilmahay u baqeen qallo keliyaa laga rabaa raashin lagama rabo iyo fidyo hadday ilmaha keliya u afureenna qadana waa laga rabaa fidyana waa laga rabaa maalin kasta mud raashina oo quutulqaalib ah ama quutulbaled ah qaalibu quutulbaled ah ayay bixinayaan hadday doonaan hal faqiiroo miskiin ay dabadaas u qabanayaan oo siinayaan maalin kasta faqiirkaanay siinayaan hal qof waa ku wadi karaan ama miskiin wayajibu waxaa waajiba atabyiitu soo baryidsiin niyada in lasoo habeenkii lasoo hoyiyo lasoo baryidsiiyo iyo watacyiinu cayinid fi niyati niyada dhexdeeda labadaasa laga maarmaana habeennimo soo niyood likulli yowmin maalin kasta waa in loo niyeysto waa madhabkan imaamu shaafici madhabkeena waa saas maalin kasta waa cibaado mustaqila marka hameenimaha soo niyeyso ilaa qoraxdu markay dhacda ilaa waagu intuusan baryin waaye wuxuuna waxay yihiin ha cayino ma ramadaan baa ma nadar baa ma kafaara dee maxaad soomaysaa soom baa niyeysay maxay keliya ma soconayso walimsaakuna waa waajib afhaysashu iyo macnaha ka joogsi can iljimaaci jimaac in laga joogsado iyo walistimnaa'i iska meni keenid iyo walistiqaati iska mata keenid iyo wa can iridati iyo ridda waxaasoo dhan waa inuu iska ilaaliyo wixii riddo keena inuu matag iska keeno inuu mani iska keeno jimaac inuu galo waxaasoo dhan buu iska ilaalinaya manida haddii iyadu iskeed iskaga timaado soonkii ka buri maayo matagu hadduu iski iskaga yimaado soonkii ka buri maayo riddada hal ilbirqsi wax diinta looga baxo hadduu la yimaado soonku waa buraya ilaa xilli u gaal noqday baa meesha soo galay uusan muslim bu ahayn oo reere cibaadaba uusan ahayn waxuu kaloo iska ilaalinayaa wacan dukhuuli caynin cayn geliddeed jawfan gudaha ay gasho wax caynoo muuqaal leh waa inaysan gudihiisa gelin meel jawf ah ilaa riiqahu candhuuftiisa alkhaalisa saafida mooye weliba adaahira daahira afkoo dhiigle kama imaan candhuuf waxaa weeyaan caliyad daahira min macdinihina ka timid meesha asalkeedii ilaahay ku abuuray afka gudihiisa iyo xarfka walaa yujaanna qofka waa inaan la waalin walow laxdatan ilbiriqsiba allaha ka dhige qofku ilbiriqsi haddoo waasho waa ka waa maalintaas ma jidho walaa yuqmaa calayhi waa inaan la miiri daboolin kulal yowmin laakiin midaan maalintoo dhan axkaamta u fiirso tani maalintoo dhan hadduu miiri daboolan yahay weye hadduu laakiin ma saacad iyo ilbiriqsi miiri daboolmood waxba soonka gaari mayaan amaa waalida hal ilbiriqsi haddii uu waalan yahay waa u dhammaatay waa yahay dee afkoo najaasaloo dhiig le caliyada ka timid hadduu liqo soonka waa kaga xumaanaya qofkao ku cilmi la arrintaa qofka jaahilka ka ah laakiin waxba ka buri mayaan laanna waa masalo qarsoomi ka dhah aliqmaa iyo sarqaanka iyo waxaas hadduu ku xadgudbo waloo ilbiriqsi ba allah ka dhigay ama maalintoo dhan ay camimaan waa in soonkii buro ibnu xajar wuxuu leeyahy maalintoo dhan hadday camimaan wey marar kalena wuxuu leeyahay waa inuu laguna xadgudbo maalintoo dhan ay camimaan laakiin ribligu wuxuu leeyahay yuusanba ku xadgudbina maalintoo dhan hadday camimaan bes wey iyo wixii la mida walaa yasixu ma asaxayo sowmu lciidayni labada ciidoo soomkooda wa ayaami tashriiqi maalmaha ciidda xajka ka dambeeya ayaamu tashriiq baa la yidhaha soonkooda ma asaxayo saddexda maalmood kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban yowmu naxriga ka dambeeya wey wakadaa waxaan asaxayn an nisfi alakhiiri shan iyo tobanka dambe ama niska dambe oo min shacbaan bisha shacbaan shan iyo tobanka shan iyo toban haddee doonto noqon maysee shan iyo tobanka hore markuu dhammaadaan inta bisha hadhay waa nis baa la iska dhihi karaa haddee doonto sagaal iyo labaatan ku dhama afar iyo toban noqon kadhaa soo ma niska dambe iska dheh siduusaba ka cabiray ee bisha shacbaan bisha haddaan ku jirno midda ka dambaysa soo ma niskeeda dambe in la soomo ma ansaxayso waaye waa qofkee laakiin wa yowmi shaki maalinka yowmu shakigaa waa yowmu shaki waa maalintee shacbaantaa lafteeda maalinta soddonaad weeye dadkii baa waxay leeyihiin bishii waa dhalatay bishii waa dhalatay waayo wax caddeeyana lama hayo waaye waxaasoo dhan ma ansaxayaan ilaa an yasilahu inuu la xidhiiriyo mooyaane bimaa qablahu wixii ka horreeyey oo waa maxay shani niska dambe oo shacbaan niskii hore qeyb ka mid lix soo xidhiirshay afar iyo tobankiiba soo shoom soo soomay ama shan iyo tobankii bishow soomay niska dambe lix iyo tobanko ka bilaaban moogta lix iyo tobankiiba soonka sii wada bimaa qablahu inuu la xiriiriyo mooyaane aw liqadaain qado inuu u soomaya mooyaane aw nadrin nadr inuu soomaya mooyaane aw wirdin wardi inuu u soomaya wal awal bay waxay u ahayd raatibo isniin iyo khamiis inuu soomo de isniin iyo khamiis niska dambe bishana waa ku jiraan soo maa marka dadkii isagu loo diida noqon mayo raatibadiisii waa loo ogolaanayaa wado baa laleeyahay wado ha kala goyne waay qallihii wixii lagu lahaayo nadar lagu lahaayo waa loo ogolyahy ninkaani maalinna waa soomi jiray maalinna waa furi jiray waa loo ogolyahy waay ama yowmu shakigii baa maalmaha ku aaday waa loo ogolaanaya waman afsada qofkii fasahaadiya sawma yowmin maalin soonkeed oo min ramadaan maalin ramadaan ah buu fasahaadiyey maalin ramadaan ah soonkeed walaa ruqsata lahu walaa laa ruqsata lahu wax fasaxana uusan u haysan fii fidrihi afuridiisa muxuu ku fasahaashay bijimaacin jimaac buu ku fasahaashay facalayhi اlإثmu dembi baa dushiisa ah wاlqadaau calayhi اlqadaau dushiisa qalla ah fowran deg deg wakafaaratun wa kafaaratu dihaarin kafaaradii la dhihi jiray kafaaratu dihaarna waa dushiisa mar hadduu jimaac la yimid isagoo sooman saa ku fasahaashay arrimo waaweyn kafaaratu lcudmaa baa lagu yeelanaya jimaac waxaan ahayn haddii ahaan lahayd ma noqoteen saas waa meesha lahaa wela afsada sowma fii ramadaan yowman kaamilan bijimaacin taamin aathimin bihi lisowmi shan arrimood baa ka ratimaya horta maanta inta ka hadhay waa afhaysanaya kow tacsiirna waa mudanaya xaakimkaa edbinaya waay qallana waa laga rabaa maalintu xumeeyey kafaaratulcudmaana waa laga rabaa saddex arrimood midood weeyo weliba murataba si u kala horeeyaan u kala hormari midda labaad iyo midda saddexaad midna ma aadi karo ilaa tan hore la waayo addoon muminada waa inuu xoreeyo kow haddii kale laba biloodoo xiriira sooma waa inuu sooma haddii kalena lixdan miskiin buu quudinaya miskiinka sana mid buu siinaya ninkaa lagu leeyahay kafaaradan jimaac mar hadday ka timid gabadha laguma leh waaye gabadha laguma laha hadduu isagu maalmo badan arrintaani ka dhacdana kafaaradaani waa soo noqnoqonaysaa way tiro badanaysaa kafaaraduna waa ku badanaysaa والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب